shirkani jaraa-id uu muqdisho ku qabtay maanta madaxa iskuduwa xafiiska arrimaha bini-aadanimo u qaabisa qaramada midooba ee soomaaliya peter dekelereg oo uu ku weliyey madaxa hay-adda cuntada iyo beeraha fow master richard ayay ku sheegeen in dad gaaraya afar dhibic todoba milyan ay u baahan yihiin inay helaan cuntada caadiga ah taasoo u dhiganta boqolkiiba afartan dadka soomaalidu ay qabaan baahi la xiriirta dhanka cuntada
afar dhibic toddoba milyan oo qof amaba afartan boqolkiiba tirada dadkee soomaaliya ayaa waxaa haysta cunnayeeri amaba khatar ugu jira waa laba ka mida shantii qof ee soomaaliya ku dhowaad sagaal boqol iyo konton kun oo qof ayaanan weli helin cuntada ay maalintii u baahnaayeen waxayna doonayaan gargaar naftooda lagu badbaadinayo warkan ay soo saartay qaramada midoobe ayaa lagu sheegay deegaanada xilligan ay ka jirta khataraha la xidhiir dhanka cuntada inay yihiin deegaanada puntland iyo somalilan oo abaar ay ka dhaceen sanadkii lasoo dhaafay biter dekelereg oo sii wata hadalkiisa ayaa hoosta ka xariiqay in hal milyan oo kamid a dadka soomaalida hadday u baahan yihiin gargaar deg deg ah isagoo xusay in dadka barakacayaasha yihiin kuwa qaba nuglaanshaha gaar ahneed xaaladun ay kasii darayso marka loo eego sanadkii lasoo dhaafay
laba ka mid a saddexdii barakacee soomaaliya jooga ayay gaaja haysaa waa xaalad sideeda u xun laakiin waxaa ka sii daran in tiradu ayna isbedelaynin amaba ayna ka soo reynaynin waana sidii ay sanadkii hore ahayd tallaabo toosa oo dhaqaalana loo haya ayaa loo baahan yahay in gaajada lagaga dabargooyo barakacayaasha dhexdooda la joojiyo dadka soo qulqulaya xeryaha barakacayaasha imanaya isla markaasna la taageero si barakacayaashu ay si buuxda ugu dhex galaan bulshooyinka ku xeeran warkan ay soo saartay qaramada midooba maanta ayaa ku soo beegmaya xilli deegaano ka mida puntland somalilan iyo koonfurta soomaaliya ka jireen baahiyo ay qabaan dadka danyarta gaar ahaana dadka barakacayaasha iyo kuwa abaaruhu ay saameeyeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho